xilli soomaali badan weli lagu kari la'yahay inay iska tallaalaan cudurka covid sagaal iyo toban ayaa haddana waxaa magaalada melbourne ee dalka australia lamaano degani ay u horseedeen inay dhiirigeliyaan soomaali kale inay qaataan tallaalka covid sagaal iyo toban waryaheena ibraahim cumar baafo ayaa la kulmay lamaanahaasi kadib markii ay istallaaleen warbixintan ayuunu ka soo diray melbourne
carab cali iyo cabdulqaadir cosoble waa lamaane si wadajira u qaatay tallaalka covid sagaali toban islamarkaana dhiirigelin u sameeyey qoysas kale oo soomaali ah oo weli ka baqaya inay istalaalaan markii ay kasoo baxeen xarunta tallaalka ayaan kula kulmay albaabka hore ee goobtaasi waxaana iga warameen sida ay dareemayaan magacayga waxaa waaya canab cali maanta waxaan soo qaatay tallaalkii kii koobaad pfizer marka alxamdulilah ha ka hortaga muhiim waay waa loo qaada waa loo baahan yahay marka societygaana ku dhex noolnahay covidna meel ma u socoyo marka inaan helno waay wey si aan kula noolaano covidka magacayga waa cabdiqaadir soble tallaalkii maanta aan soo qaatay runtii waa maaragta aad ayuu procedureka u fududaa wax hadda aan dareemayana male waana sugaayo waana ku faraxsanahay waxaan aaminsanaha macnaha maaragtay tallaalku inuu muhiim inoo yahay haddaan nahay bulshada ku dhaqan maaragta australia maxaa yeelay cudurka covid nneteen sida la qiyaasaayo muddo ayuu maaragtay aan la noolaa doonaa
canab waxay ii sheegtay in waalidiinteeda oo ku kala nool soomaaliya iyo kanada ay qaateen sabab iyadana ay ugu harta aysanma jirin inay istalaasho marka an labadeeda waalidaaba qaadataba meelaan vaccination uga cabsada maba joogiba aabahay kanada ku qaata otoboo degan yahay oo ilay muqdisho degan tahay waxaan lahay talaalka way qaadatay meel labadeedii waalid bilaabeen si ogistaaga waa fahmi waaye marka maasha allah marka kurbana migu haynaba alxamdulillah waaba aksha waa sugaya run ahaanti wadajir inaa maanta u qaadataan adiga xaaskaaga bal arrintaas ka hor aad baan ugu faraxsanahay in muddo ayaan isku dayaayay sinis yeerkan bilaawgiisii markii vaccinationka la bilaabay dhowr mar baan isku dayay inaan online ka ablaay gareeyo inaan labadeennu isla qaadano oo efectigiisa aan isla aragno maaragtay annagoo rajaynayna maaragtay inaana wax dhibaato aana kala kulmaynin runtii waxay ii taha farxad gooni ah wallah waa arrin fiican waa isku dhiirigelin labadeenna waa sugeyna jaaniskiina isku aadino maxaa dhahay labadeenna waa shaqaynaa marka taaminka iyo ilmo yarna waa noo joogaan marka waa isku aadinayna taaminka marka alxamdulilah it worked out well wax cabsiya iguma jirin mar walba waan sugaaya inaan tallaalka qaato maaragtay mar walba macnaha maaragtay tallaalka waxaan aaminsanaha inuu maaragtay muhiim inoo yahay maxaa yeele tallaalku wuxuu naga saacidayaa maaragtay difaaca jirka inuu adkeeyo tallaalka inaan qaadana waa arrin aad muhiim ah runta haddii laga hadla waxaa waaye covid dadka uu daamijka gaarsiiyo oo waddamadan canada america u k all that dadka ku dhidhinteen runtii waxay u badan yihiin migrant waxaa waa anaga korkeena immune systemkeena daciif waaye tallaalo badan oo loo baahnaa inaana qaadana u badan tahay marka ilmahayna waddamadan ku dhashtay wastareenka tallaalka way qabaan difaacaas bay leeyihin laakiin annaga dadkayna soomaaliya kusoo dhasho difaac ma haysano soomaali badan oo deganeyd waddankan austraaliya oo aan istalaalin ee dalkii dib ugu laabtay ayaa qaarkood ka mid noqday kuwii u geeriyooday cudurka covid sagaal iyo toban ee ku haleelay dalka soomaaliya cudurka covid sagaal iyo toban ayaa xilligan soomaaliya si weyn u haya gaar ahaan caasimadda muqdisho waxaana lagu waramayaa in dad badan oo soomaaliya halkaasi ay ugu geeriyoodeen cudurka covid sagaal iyo toban ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya